بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آه، لبانا شرفت له قدومي فيان لبات لبانا دمانتين قدومياش جديد آه، هبرورياشا حقينتا والسلامتين آه، ما دام soonkii sidii fasax loo kala qaatay hataa noo suurtageli weysay inaan u fadhiisano guddoomiyaashii guddiyadii shirkoodii hataa la qaban waayey oo aan jaaniskeen waqo cadiili iska noqday maanta ay noo tahay maalintii koowaad oon isku soo noqonay ay tahay marka waxaan rabaa maanta inaan maaragtay kolley ajendahan horyaalaan ka hadli doonaa maanta ajendaheenu wuxuu yahay mudan yaaliyo mar weyne dhaano sharafta leh marka qodobka koowaad waa warbixin aanu kala qaadanayno intii la kala maqnaa qodobka koowaad qodobka labaad waxaan u tashin doonaa maanta kala fadhigii baarlamaanka waktigii u furmi lahaa oo la isku soo noqon lahaa maadaama ay labaano badan digidda ay ku maqan yihiin taas inaan maaragtay aan maanta aan arrinteedii meel laisla dhigno labadaa qodob ayaa noogu muhiimsan marka saasa shirkeena noogu furan yahay shirki maanta guddiga gudoomiyaasha guddiyada guddoonka baarlamaanka habdhowrayaasha iyo hogaanka baarlamaanka wuxuu ku saabsanaa waa sidii marka horeba aan ku furnay haddana maaragtay go-aamadii aan isla maaragtay laisugu yimid waa la gebagabeeyey waxayna ahaay laba qodob qodob koowaad wuxuu ahaa warbixin warbixintii waa la kala qaatay wixii dalka dhibaato ka jiro iyo guud ahaan yacni arrimahaas kadibna waxaa la waxaa la galay qodobkii furitaankii kala fadhiga golaha baarlamaanka marka baarlamaanka wuxuu ku jiray fasax laba arrimood isugu jiro marka koowaad horta baarlamaanka wuxuu leeyahay sanadkii laba kala fadhi labadaas kala fadhi oo ah afar bilood markuu socdo laba bilood fasax dastuuriyu leeyahay baarlamaanka haddana labadaas bilood markuu dhamaysto haddana afar bilood oo maaragtay kala fadhiga soconaayo yuu leeyahay haddana laba bilood oo kale marka ayada oo kala fadhigii koowaad furan yahay ayaa waxaa afartii biloodna laga soo gudbay ay dhammaatay ayaa soonkii soo galay marka waxaa isqabtay soonkii iyo baarlamaanka xaq u yeeshay inuu maaragtay fasax galo sidaas daraaddeeda baarlamaanka fasax u galay soonkii waa la dhamaystay alxamdulilah waxaa ka harsan marka labadii bilood oo dastuuriga ahaa toban maalmood tobankaas maalmood kadibna baarlamaanka kala fadhigiisa dib u furin doonaa insha allahu saasana guddigii isla go-aansadeen waxaana rajaynayaa insha allahu muddadaas kadib xildhibaanada maqan iyo dhammaantoodan waxaan ugu baaqaynaa inay noo yimaadaan si kala fadhigii u socdo maadaama hawlo badan oo maaragtay waajib waajibka baarlamaad baarlamaanka ay noo yaalaan marka intaas uu ahaa sheekta waana mahadsantiin haye arrintaas waa jirtay baarlamaanka inuu horey uga hadlay xukuumadda markii arrimahaas soo gashay baarlamaanka marka weliba iyada oo xukuumadda xaggeeda kasoo gaarin xildhibaano mooshin ka keeneen markii dambena qoraalkii asigoo sidiis ah ra-isul wasaaraha soo saxiixay baarlamaanka loo keenay baarlamaanka arrintaas waa ka dooday runtii xukuumadda markaas ujeedooyinkeeda ma caddaynin iyo waxyaalaha maaragtay sidii laga rabay baarlamaanka arrintaas dood dheera ka galay waxaa soo baxday shaki badan oo runtii run u cuntami waayey baarlamaanka iyo ummadda soomaaliyeed ayaa maaragtay meeshii ka muuqday faahfaahin xukuumadda kama bixinin marka baarlamaanka wuxuu go-aamay arrintaas gebageedba in la laalo waktigaan hadda la joogo marka go-aankii baarlamaankana wasiirna ma burin karo xukuumadda guud ahaana ma burin karto keliya waxaa soo celin kara madaxweynaha madaxweynaha dastuurka wuxuu qorayaa markii go-aanka baarlamaanka loo gudbiyo afar iyo toban maalmood gudahood wuxuu xag u leeyahay inuu ku soo celiyo isaga oo sababaynayo haddii saas maaragtay afar iyo tobanka maalmood la dhaafo macnaheed wuxuu noqonayaa madaxweynihii waa ogolaaday saasayna ku ansaxday marka qodobkaas baarlamaanka waa ka gudbay madaxweynahan waa la ogolaaday maadaama uu soo celin waayo waan dhamaatay arrintaas